kulankan waxa ay kulanku hadalay sidii lanku horseeda lahaye dhibaatooyinka lakula kulamo doona goobo biyo mareenada eh oo biyooshu ha ka rogmadayaan magaalada in markaas biyo xireena lansuubi si markaasaytii lan adkay siyo biyo aneen fadheena wadooyinka iyo in markaas bulshada lanku baahanya ku wada shaqeeyowka nadaafada guud ee magaalada si bulshada markaas wasaqda iyo aneen ku dhalana cudurada faafow amaba dhilmaanyada waybana kulan usa shir gudoomiyaha gudoomiyaha degmada kismaayaa ku qayb galana waxaana ku mid ahay xildhibaanada golo deegaanka degmada gudoomiyaalka xaafado iyo qaybo shalduwan ee bulshada gaar ahaan hooyooyinka magaalada markii kulanka ha dhammaaday iyo waliba warbaahintankwer walyaabo lanku hadlay gudoomiyaha degmada kismaayo cumar cabdulaahi uusona bulshada faray in go-aanadan ka dhagamaan sidii lanku tiragalay roobabkii guga oo curtay alxamdulilahi rabbilcaalamiin wuxuu da'ayaa maalinta saddexaad wax dhibaato ah oo hadda dadka u yeelana ma jiraan ilaahay baa mahadda iska leh waxaa lagu guulaystay in magaaladii biyihii xoogga badnaay ay dhaafaan oo badda galaan awal waxay ahayd argo waddadii habshiil iyo amal iyo hormuud maraysana iyaduna way dhammaystirta qayb ka mid ah biyihiina waxaa la geeyey baddaa la geeyey si allaaligeed waa guul runtii u soo hoyotay magaalada kismaayo iyo shacabkeeda iyo guud ahaan dalka soomaaliya iyo jubbalandba waxaa la rabaa marka maadaama ay magaalada ka dhisan yihiin dirinaji waaweyn oo biyaha qaadaya dadka reer kismaayood waxaa la farayaa inay ilaaliyaan dirija ilaaliyaan biyomareenadaas si biyu u baxaan haddii qof walba oo meesha degan ama aan degganaynba au qashin ku tuuro waxaa dhacaysa inay biyuhu magaalada ku xirmaan kadibna ay dadka waxyeeleeyaan si marka loo badbaadiyo dalkaantiisa loo badbaadiyo magaalada iyo bilicda loo badbaadiyo waxaa qof walba mas-uul ka saaran tahay inuu ilaaliyo biyomareenada hore baan uga hadalnay dadku amarkii waa qaatay waana ka mahadsan yihiin inta yartahay soo hartay waxaan ka codsanayaa shacabkayga iyagoo mahadsan inay arrintaas ka shaqeeyaan waxaa kismaayo ku soo baabatay qodobka labaad waxa weeye qofku markuu guriga dhisto waddadii la mari lahaa wuxuu ka qodayaa musqusha godkeedii ama boosaneeradii arrintaas waa joojinnay welina waxaa ku jira waddooyinkii waxaa ku jira qosaneerooyin ama godadkii musqulaha waxaan faraynaa muddo labaatan casho gudaheeda inta bishaan ka hartay lix iyo tobanka casho ilaa bisha kale afarta shanteeda qof kasta oo reer kismaayooda oo godka musqushu ay bannaanka ugu taallo waddada inuu ka wareejiyo gudaha gurigiisa la galo muwaadin adugu waxaad leedahay gurigaagu intuu kaaga dhisan yahay waddooyinka waa public dadka ka dhexeeya adugu melihi marka musqushaada intaad gurigaaga dhisatid oo labaatan labaatankii ama soddon soddonkii ama toban tobankii intaa lahayd ba dhisatid inaad waddadii aad ka qodid maxay ahaydey boosreer ka qodid dee laa aqbali mayo marka waxa weeye horena waan u sheegnay hadda dhismayaal lama sameeyo kuwii horaan ka hadlaynaa waa in gudaha lagu xariisto intaa wixii ka dambeeya wakhtigaanu sheegnay waxaa ku dhici doona ganaaxiyo iyo wixii sharcigu waajibiyo waxaan rajaynayaa dadkaygow arrinta inaad fulisaan waxaa kaloo jira waddooyinkii oo dhan xaafadaha isku mareeyey nin walba guri buu dhisay riddii dhagax buu uga tegay waddadii qaybna difaac buu uga dhigay haddaad dhagaxii aad guriga ku dhisaysa gurin oo gurigaagii waddadii dhinacii aad xigtay aad dhagax dhigtid ama beri weyn gelisid muwaadiniinta soomaaliyeed ee jubbaland ee waddada adeegsanaysa xaggee maraysa aduguse xaggee maraysa arrintaasu waa sharci darro guddi baanu u saarnay diimka bilicda waxaa la rabaa qof walba oo muwaadini dhagaxa gurigiisa yaalla hortiisa inuu qaado maamulka degmada kismaayo iyo wadaad dadaalo reedlahankana u bilicda iyo nadaafada guud ee degmada maadaama laka guda jira waqti roobaadka guga